mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan tacsi ah oo ku aadan geeridii ku timid allaha u naxariista ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo talaadadii lasoo dhaafay ku geeriyooday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka bayaanka ka soo baxay alqaacidada jasiiratul carab ayaa waxaa si guud ahaaneed ummadda muslimka ah si gaar ahna xarakada mujaahidiinta al-shabaab looga tacsiyeeyey geerida ku timid sheikha caalimka ah ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan iftitaaxiyadda bayaanka kadib ayaa lagu yidhi waxaana soo gaaray khabarka la xiriira geerida sheikha caalimka ah ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo geeriyooday bartamaha bishan dulxijah ee sanadkan allaha u naxariista ee hana dejiya jannadiisa ayaa lagu yidhi qaybaha hore ee bayaankan tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxa uu sheikhu ku geeriyooday khaatumo wanaagsan kadib cumri kulansaday dacwo tacliin xaqa oo lala jahro ka hortegidda dulmiga iyo unusraynta jihaadka iyo mujaahidiinta ayaa lasii raaciyey bayaanka mujaahidiinta alqaacida ee looga tacsiyeeyey geerida sheekh nuur macalin cabdiraxmaan bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi annagu haddii aan nahay taqriga jasiiratul carab waxaan tacsi u diraynaa ummadeenna muslimka ah iyo walaalaheenna soomaaliya waxaana si gaara xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga tacsiyeynaynaa waayitaanka caalimkan weyn annagoo allah subxaanahu wa tacaala u weydiinayna inuu kheyr ugu bedelo sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in geerida culimmada ay tahay musiibo weyn waxaana culimmada ku nool soomaaliya loogu baaqay inay soo saaraan jiil culimo ah oo xambaara sidoo kalena buuxiya booska ay faarujiyaan culimmada geerida culimmada waa musiibo aan kabmaynin iyo firaaq aan la buuxin karin ilaa in la helo qof iyaga la mid ah mooye sidaba ku timid xadiid laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna yidhi allah cilmiga kuma qibdooda siibidda laga siibayo quluubta addoommaha balse alle wuxuu cilmiga ku qibdoodaa geerida culimmada wacan cabdillaahi bni camri bni alcaasi radia allahu canhuma qaal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه tani waa mid xoojinaysa mas-uuliyadda iyo waajibka saaran culimmada ee ah soo saarista jiil cusub oo culimo ah iyo dalabatulcilmi diyaar u ah buuxinta dulduleelada ayaa lagu yidhi bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta jasiiradda carabta qaybaha dambe ee bayaanka ayaa looga hadlay sifaadka ay tahay inay ku suntanaadaan jiilka la doonaya inay beddelaan culimmada waxaana lagu caddeeyey in laga doonayo la jahridda xaqa ka hortegista baadilka iyadoo aan cidna looga haybaysanaynin arrinkaas dadkana bara waxa ay jaahil ka yihiin una bidhaamiyo waddada hanuunka markii ay ka ambadaan iyo inay bulshada ku dhex faafiyaan jaceylka diinta iyo sharaa'icda islaamka si adagna uga hortagaan oo ay tirtiraan baadilka waxaan allah weydiisanaynaa inuu kaba walaalaheenna soomaaliya uguna kaalmeeyo u istaagidda mas-uuliyadda adag ee ay ku aadan yihiin ayaa lagu soo qatimay bayaanka tacsida ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab loogana tacsiyeeyey geeridii ku timid sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo talaadadii lasoo dhaafay ku geeriyooday magaalada bu'aale